in ku dhow hal milyan oo neef ayaa la rajaynayaa inay ka dhoofaan dekedda magaalada berbera kadib markii dowladda sacuudigu ay xayiraadii ka qaaday dhoofka xoolaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan cabdulaahi maxamed daahir cokuse ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ay si rasmi ah dhoofkii xooluhu u bilowdeen sidoo kalena ganacsatada ka ganacsata dhoofka xoolaha ayaa iyana arrintani ku tilmaamay mid kor u qaadaysaa suuqa kala iibsiga xoolaha taas oo in muddo ah aanu wacnayn haddaba wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa
waa saylada iibka xoolaha ee magaalada hargeysa waanay ka dhaqdhaqaaq iyo aragtiba duwan tahay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa buuxa xoolo tiro badan oo u diyaaraa dhoof wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan cabdulaahi maxamed dahir cukuse iyo mas-uuliyiinta sare ee wasaaraddaasi ay iyaga oo ku sugan saylada xoolaha warbaahinta u sheegay in dhoofkii xoolaha si rasmi ah xayiraadii looga qaaday inaannu ummadda ugu bushaarayno iibkii ama dhoofkii xoolaha nool ee tegi jiray sacuudi arebiya oo muddo inaga xayirnaa in laynoo furay dalka boqortooyada sacuudi arebiya waxa ay noo oggolaadeen inaynu dirno moosinka xajka xoolihii noolaa ee aynu awal bedeli jir waxaa kale oo jira dalka imaaraadka carabta ayaa isaguna socdaalkii aannu dhowaan ku tagnay ee madaxweynuhu hoggaaminayey waxa uu naga oggolaaday inuu si gaara ictimaaddo inoogu furo oo uu noqdo dal kale oo aynu xoolaha u dhoofinno cukuse uu ka hadlayay sababtii loo joojiyey dhoofka xoolaha ee lagu sheegay in aanay caafimaad ahayn sax ahayn waxa uu sheegay in arrintaasi la hubiyey xoolaha soomaaliyeed ama neefka soomaaliga ahi waxaannu xaqiijinaynaa inuu caafimaad qabo meel kasta oo uu ka joogo geeska afrika waxaannu xaqiijinaynaa shilkii xoolaha lagu joojiyey ee ka dhacay dekedda muqdisho inaannu ahayn mid wada saameeya neefka soomaaliga ah meel kasta oo uu joogaba annagu somalilan waxaad arkaysaan dhakhaatiirta waxaad arkaysaan dhowaan waxay noo yimi dhakhaatiirtii sacuudigu uu soo diray waxa ay wada mareen maxjaradeenna oo dhan waxa ay mareen xoolaheenna ayay tijaabo ka qaadeen waxa ay qaadeen laaboratoriyada aynu leenahay bay noo egeen waxa ay qireen inaynu buuxinnay shuruudihii ay u baahnaayeen oo dhan waana mid ka mid ah tay noo fududaysay in xoolaha laynoo furo wasiirku waxa uu sheegay in sicir bararka maciishada ee dalka ka jirta muddaba ay sababaha keenay qayb ka ahayd dhoofka xoolaha ee xayiraadda la saaray hase ahaatee uu imika rajaynayo inay wax iska beddelaan qiimaha maciishadda mar wasiirka la weydiiyey tirada xoolaha ee sanadkan loo dhoofinayay sacuudiga ee ka baxaya somalilan waxa uu ku jawaabay sideedaba waad og tahay neefn xoolaha xajka moosinka xajka la dirayo waxaa qaata baanka islaamka marka waxay ku xadidan yihiin tirada xujayda xaaji kasta hal neef baa ku waajibay inuu qalo marka tirada la diraa had iyo teer waa taasi dalka keliya ee xoolihiisa la qaatana ma nihin innagu laakiin waxaynu nahay dalka koowaad had iyo jeer haddii laba milyan la ogolaado hal milyan baa innaga inagu soo hagaaga sidoo kale waxaa la weydiiyey furitaanka dhoofka xooluhu ku kooban yahay intan xajka iyo inuu sidaa u furnaanayo oo aan dib loo xayiraynin waxaa wasiirku ku gaabsaday ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inay weligeed ba innaga inoo furnaato dadaalkeennu waxa weeye inaannu ganacsiga neefka xoolaaha istaagin mar walba taasaynu dadaalkeenna ku jirnaa iminkana waxaannu ku rajo weynahay inay sidaa ahaanayso cukuse waxaa kaloo la weydiiyey sababta rasmiyan xoolahan dhoofkooda loo xayiray iyo sida uu damaanad qaadi karo in xoolaha caafimaadkooda sugan yahay adeer waxaan ku qaadayaa somalilan ma ahayn meeshii xoolaha laga joojiyey marka koowaad marka labaadna khalad dhacay bay ahayd waxaa la sheegay oo ay sacuudi arabiya sheegtay markii xoolaha ay ku dhawaaqaysay inay joojiso in lo ka dhooftay muqdisho laga helay xanuunka ay sababta uga dhigeen rifti faaliga lo muqdisho ka dhooftay ayaa loo joojiyey adhi berbere ka dhoofayey laba waxoo islaahba maaha adhiga iyo lo-da isku xanuunba adeer kuma dhaco iyo geelaba haddii xanuunna wadaagaanna kan iminka ay sheegeen ma ahaba geesta kale ganacsatada dhoofiso xoolaha ayaa iyana ka hadlay tallaabadan xayiraadda lagaga qaaday xasan ibraahim jaamac waxa uu ka mid yahay ganacsatadaasi kale xoolihii naga xidhnaa kol haddii maanta laynoo furay waa wax ilaahay lagu mahadiyaa marka ilaahay baa lagu mahadinayaa xanaanada xoolahana waxaanu leenahay ilmaada rayaal xooliheenna caafimaadkooda ka warhaya oo nala ilaaliya waayo waa dhaqaalaheennii waa dhaqaalaheenna koowaad dhinaca kale qaar ka mid a ganacsatadii kale ee suuqa xoolaha oo iyana aan wax ka weydiiyey ayaa sheegay in qiimaha lagaga iibsanayo xooluhu uu aada u hooseeyo islamarkaana aanay isbixinaynin hase ahaatee wasiirka xanaanada xoolaha oo arrintaasi la weydiiyey waxaa ku tilmaamay inay tahay dacayad u dhexaysa ganacsatada xoolaha waa sida uu hadalka u yidhiye barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa